kolkii weli ma dhammaanoo waa socdaa waa ogtihiin ciidankii ka dhaqaaqay magaalada beledweyne inuu meelo kale jiro oo gobolka meelo kale hadda uu uga jiro difaac ama oo howlgal ka wado howlgalku weli ma dhammaan waa socdaa cadowgana in allaale waa aniga aniga khaasatan waxaan ka lugayay magaalada baardheere tuulada baardheeraan ka lugayay waxaan lug ku tegay booloberd intaa waa lugaynaa cadowga maalin iyo subax waan isarkayna galab iyo subax waa isarkayna waa dagaalamayna cadowna celiya oo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed celiya nimanka amisomoo nala socday saaxiibbaan ahayn waa wada soconnay laakiin ciidanka dagaalamaayay ee cadowga is arkaayeen ee dilaayay ee hubka ka qaadanaya wuxuu waaye ciidanka xoogga dalka soomaliya al-shabaab khasaare badanaa gaarsiinay waxay noo dhigaan soddon iyo afar qarax soddon iyo afar qaraxay noo dhigeen hal qarax ayay ciidankeenna kala heleen isagana laba qofood ayaa iiga shahiido ciidanka xoogga dalka labana waa iga dhaawacantay wax kaloo dhibaata laakiin ayagu shabakadii qaraxaas dhigaysay iyo macalgaarigay saaraayeen waa burburin howlgalkiiaba ka socdaba deegaanadan qabanoo dhan howlgalkiiaba ka socdaba deegaan kalena waa kusii diri doonaa waxaan isku dayi doonaa jidka buulabardi iyo beledweyne inuu furmo jidka jallaqsi ilaa jowharna uu furmo oo dhammaan jidad badan oo cadowgu haysta ay furmi doonaan haddana baanduulihii qaybta toddobiyo labaatanaad wuxuu joogaa buulo burde uu ka hoggaamina dagaalka